hosheeca cutubka labaya tobnaad reer efrayiim waxay quutaan dabayl oo waxay daba galaan dabaysha bari had iyo goorba been iyo baabba' bay badiyaan oo waxay axdi la dhigtaan dadka dalka aashuur saliidna masar bay u qaadaan oo weliba rabbigu dacwad buu la leeyahay dadka yahuuda oo wuxuu reer yacquub u ciqaabi doonaa sida waafaqsan jidkooda oo wuxuu u abaalmarin doonaa si waafaqsan filimahooda yacquub markuu uurka ku jiray walaalkiis buu ciribta ku dhegay oo markuu nin noqdayna ilaah buu la dagaalamay haa oo wuxuu la dagaalamay malaa'igtii wuuna ka adkaaday wuuna ooyey oo baryey wuxuu isagii ka helay betel oo halkaasuu nagula hadlay rabbigu waa ilaaha ciidammada rabbigu waa magaciisa lagu xusuusto haddaba sidaa daraaddeed ilaahaaga u soo jeeso oo naxariista iyo garsooridda xaji oo had iyo goorna ilaahaaga sug dadkaygu waa bayac mushtari oo waxaa gacanta ugu jira kafadihii khiyaanada waxay jecel yihiin inay wax dulmaan oo reer efrayiim wuxuu yidhi sida xaqiiqda ah taajir baan noqday oo maal baan helay oo innaba howlahayga oo dhan lagama heli doono xumaan dembi ah laakiinse anigu waxaan ahay rabbiga ilaahiinna ah oo idinka soo bixiyey dalkii masar oo weliba waxaan ka dhigi doonaa inaad mar kale teendhooyin degganaataan sidii wakhtigii iidda oo weliba waxaan la hadlay nebiyadii oo waxaan badiyey waxyaalo aan tusay oo nebiyadana waxaan u soo dhiibay masaalooyin reer galicaad waa xumaan miidhan oo iyagu dhammaantood waa wax aan waxtar lahayn waxay gilgaal ku alla baryaan dibiyo oo weliba meelahooda allabarigu waa sida tuulmooyin ku dhex yaal jeexjeexyada beerta oo kale yacquub wuxuu ku dhex cararay beertii aram oo israa'iil inuu naag helo buu u shaqeeyey oo ido u ilaaliyey oo rabbigu reer bani israa'iil nebi buu kaga soo bixiyey dalkii masar oo nebi baa iyagii lagu ilaalshay reer efrayiim si qadhaadh bay rabbiga uga xanaajiyeen haddaba dhiiggoodu korkooduu ku hadhi doonaa oo ceebtoodana sayidkoodu waa ku soo celin doonaa